qodobka kaloo ka hadlayna waxaa weyaan bela haawo haddaad adigu u hilin weyda xeerka iyo sharciga ku dhaartay hadeecadna waxba ma teri karto waxaan ognahay inay wasiirro soomaaliyeed iyo madax soomaaliyeed xamar laga diray oo halkaa aadeen maxad ba dowladda federaalka soomaaliya yaa accountable u ah ama dhigeeda u ah jubbaland waa statekii hoggaankiisa wey marka inaad shaarkii soomaaliya iyo mas-uuliyaddii iyo dhaqaalihii iyo hubkuu caalamka ku siiyey aad soomaaliya u adeegsato oo wiilisha soomaaliyeedoo shabaabka la dirday adi aad madaxdu ahayd intaad qabataa baraha miidiya hortooda ku jirdish oo tiraa been sheega been sheega waxaa weye wax la yaab leh wey wax laga xishooda tiiday caqabadihii doorashada ku hareeraysnaa waxaa loo baahan yahay in jilisu tago oo madaxweynaha soomaaliya mas-uuliyad qaato oo raggii iskugu yeero golihii wadatashiga qaranka in caqabadihii taagnaa xal loo helo waxaan waxba kugu taraynin maahna wakti dhumis mas-uuliyadda qaado madaxweyne shir iskugu yeer caqabadaha hortaagan doorashada ha la xaliyo dalkan doorasho ha la geliyo haddii kala mas-uuliyad xumaa imaan doonto foodaa imaan doonto waktigii hay-adaha taswiiriga hawaa dhammaadaa imaan doonto mas-uuliyaddan adaa qaadayo uxinta maaragtay aanu ogaanay waxay ahayd in jubbaland la dacweeyey laakiin jubbaland cidna ayna xaq u siinin inay isdifaacdo idanna ayna guddiga xaqiiq raadintiin usan jubbaland la tashanin u imaanin uusan weydiinin waxyaalaha lagu eedaynaya inay wax ka jiraan dowladdiina matelaysayna waxay beenta ka sheegaysa ay tahay state ka tirsan dowladdii dhexe oo xubinka iyaga madaxu yihiin inay been ka sheegayen inu dacweynayeen marka taas annaga xaq noolama siinin inaan istifaacno guddigaanu markii la qabtay oo xuduudda ay tegayeen waxay eegayeen waxay ahayd ciidan soomaaliyeed oo kenya tababarayso jabhada inay gudaha kenya haysato annaga waxaan ku leehi haddaynu arrintu lug ku eednahay wax naga warkooda muqdishoda maada xamar baa waa tagteenoo waataad dowladda la kulanteen may waxay idhahdeen kismaayo maada waxay nagu idhahdeen may waa heer muqdisho iyo heer midoobe laakiin markii riboorka soo baxay baa waxaanu aragnay qodobada ay dowladda federaalka jubbaland ku dacweysay waa nin isdacwey weye nin isdacweeyey isaga dowladdiisa dacweeyey cidduu mas-uulka ka ahaa dacweeyey haddana xaq loo siina inay ka jawaabaan weye laakiin markaanu aragnay warbixinta waxaanu aragnay warbixin laga fikiray dhinacyo badan la wareystay si qaymo leh oo mugleh loo galay soomaaliya degenaansho loo galay dad soomaaliya saaxiib la ah oo walaal la ah ay hogaaminayeen baanu aragnay oon dhinacna waxayna wayna qanacisa marka hadday maaragtay sida ay